waxaan u imaanaynaa markaa axkaamtii axkaamtii baan u imaanaynaa insha allahu tacaala loo baahnaa ruuxa muslimka inuu ilaaliyo waxaan idhi camal ruuxu markuu la yimaado rabbina ugu dhowaanayo laba shardi baa lagaa maarmaan camal walba shardiga koowaadi waxa weeye camalkaasi inuu sharciga waafaqsan yahay nebi maxamed salawatullhi wasalaamu caleyh waa in lagaga dayanayo waa inuu kitaabka alle ku yaallo ama sunnada nebiga ku yaallo salawatullahi wasalaamu caleyh waa kow shardiga labaadna waxa weye waa in ilaahay dartii loola jeedo marka la samaynayo oo haddii aan alle dartii loola jeedin camalka istustut loola jeedo ha lagu sheego loola jeedo ha lagu maqlo loola jeedo dadka uun iska raacaya hadday tahay markaasi waxa weeyaan camalkaasi maqbuul ma aha waxa aad la imaanaysa iyo soonka fadliga iyo ajrigaan hadda soo sheegaynay laga helayahay waa midka sharciga la waafajiye wey sharciga sidaad ku waafajin marka waa inaad axkaamtii barato markaad baratay kadibna isku daydo inaad soomkaaga ku dabaqdood miisaanka sharciga aada ilaaliso marka sidaasay macnaha ku imaan karays dadka marka yacni soonka lagu leeyahy soonku dadku toban qaybood baa loo qaybiyaa ilaa toban qaybood baa loo kala qaybiyaa soonka marka la yidhahdo dadkao dhan midi waxa weeyaan waa ruux muslim ah qaangaaday caqli le degan oon safar ku jirin ka nabad gashan waxyaalaha soonka diide ee ka hortaga ruuxa noocaas oo kalea soonkaa ku waajibaya wakhtigiisa inuu gutoona waajib ku yahay waa muslim waa qaangaadhay caqli buu leeyahay yacni waxa weeyaan wuu degan yahay oo safar kuma jiro wuxuu ka nabadgeshan yahay waxyaalaha oon haysanin markaa waxyaalaha soonka diida waxyaalaha soonka diida sida dhiigga oo kale iyo waxyaalahaasoo kaleeta macnaha waxa weeyaan waxyaalahaana ma haystaan ruuxaasi soonkaa waajib ku ah waa saynu u badannahay ayib ruuxa labaadi waxa weeye waa ilmaha yarkaa sakiirka aan qaan gaadhin wey ruuxa sakiirka aan qaan gaadhin soonku waajib kuma ah maxaa yeele nabigeenna salawatullahi wasalaamu caleyh ayaa wuxuu leeyahay rufica alqalamu can halaasatin saddex qalinka waa laga kor yeelay qalin wax laga qoreeyo ma jirta way macnaa saddexdaasi waxaa kow kaa ruuxa hurda ilaa uu soo tooso hadduu maanta o dhan ku qarwo oo ku hadayaaqo ku hadaaqo waxyaalo kufriya iyo gaalnimo iyo macaasi hadduu ku hadaaqo isagoo hurda loo qaban maayo ilaa uu ka baraarugo ka tooso ka labaadna waxa weeyaan ee isagana qalinkii uusan waxba ka qoraynin waa ilmaha yarka ilaa uu ka qangaadho ka saddexaadna waxa weye waa ruuxa waalan ilaa uu ka miyirsado oo caqli kaga soo laabto saddexdoodaaba waxba laga qori maayo marka ilmaha yarkaa soon laguma laha soon laguma laha laakiin waxaa habboon ilmuhu mar haddii uu tamyiiz gaadho oo wax kala sooci karo yuuse qaan gaadhinba laakiin waxaa fiican in soonka in la soomiyaa fiican oo dadka waalidiinta iyo dadka mas-uuliyadda carruurtu saaran tahay inay soomiyaan baa fiican si ay waajib kuma aha laakiin waa loo tababaraya waa loo sii laliyaya waxaa la rabaa inay la sii qabsadaan oo berrita ay qaan gaadhaan ayadoo soonku uu yahay wax caadi ah camal caadiya isagoo u ah inay qaan gaadhaan baa la rabaa sidaa daraaddeed dee selafku ridwaanullahi calayhim waxay samayn jireen culimmadii selafku iyo selafku kulligoodba waxay samayn jireen carruurta way soomin jireen carruurta waa la soomin jire waana sunnada hadda lunsan oo dadweynaha muslimiinta in badan oo ka mida ka maqan carruurta in la soomiyo khaasatan haddii ay adkaysan karaan haddayna adkaysan kareen macnaa waxa weeye meesheeda wey laakiin waajibkuma ah haddii la soomiyo oo ilmihii uu soomo ama salaad tukado isagoon qaan gaadhin waa laga aqbali haddii la xajisiiyo waa laga aqbali haddii la cumraysiiyo waa laga aqbali laakiin waajibkama aha waajibkuma aha kii waajibka ahaana kagama filla oo waa looga baahan yahay markuu qaan gaadho laakiin waa loo qoriyo ilaahay subxana watacala fadligiisay ka mid tahay wanaagaas inuu u qoro addoonkiisa sidaas weyaan qaangaadhka marka ilmaha yarkaana waa qaybta labaad oo isaga soon laguma laha waajibkuma ah ka saddexaadi waxa weye waa ruuxa waalan ee caqliguu ka maqan yahay isagana wax sooma kuma waajibayo hadduu la yimaado xataa ka asixi maayo majnuunka caqliga aan lahayn ee waalan ama nacaska ablaha ah ee waxba kala sooci karin isagana soon laguma laha hadduu la yimaado xataa laga aqbali maayo maxaan loo aqbalaynin ilmaha yarkaana looga aqbalay ilmaha yarkaa tamyiiz buu leeyahayo caqligiisu wuu joogo waxbuu kala sooci karaa laakiin kani waxba ma kala sooci karay biyihii caana ma kala yaqaano marba hadduusan waxba kala sooci karaynin hadduu la yimaado xataa laga aqbali maayo maxaa yili nebigu sal lla alay waslam wuxuu leey xadis saxiixa inama alacmaalu binniyaat inama alacmaalu binniyaat wa inamaa likulli imri'in maa nawaa camalka waxa uu lagu aqbalaa hadduu niye ku dhaco oo niye ula timaado oo qalbiga uu ka soo fulo sidaasuu lagu aqbalaa laakiin camal uun xubnuhu sameeyeen lama aqbalo way macnaha sidaas wey haddii marka uu marna miyiirsanayo marna uu waalanayo ruux mar wuu suuxayaa marna wuu miyiirsanayaa markuu miyiirsado ayaa soonka looga baahanya waajib buu ku yahay maalintaas taagan xilliga markaa taagan buu soomi xilliyadii kale uu waallaa ama uu miyirka lahayn uusan miyir qabinna waxba laguma laha waxba laguma xataa ma qadaynayo qalla xataa lagama doonayo mar hadduu macnaha wax uu waalanya ka afraadi waxa weeye waa ruuxa da'da ah ee duqoobay ama rag ha noqdo ama haween ha noqdo oo markaa waxaa dhammaaday intuu duqnimo gaadhay oo hantatac gaadhay ayaa wuxuusan kala soocin ilmo yar oo kaluu la mid noqdayo waxba ma kala sooci karo isaguna yacni dadka qaar waxaa jira heerkaa gaadha nebiguna salawatullahi wasalaamu caleyh waa ka nabadgeli jirayo cimriga heerkaa gaadhsiisan nebigu ilaahay buu ka magangeli jiray allahuma innii acuudu bika min ardali alcumur cimriga midkiisa heer kaa gaadhsiisan ka hor inuu dhintuu ruuxu ku fiican yahay marka cimriga noocaasee hadayaanka gaadhee ruuxu isku dardarmadee caqligiisu tago hadduu da'da noocaasa gaadho soon laguma laha wax lagu leeyahay ma jiro wax macnaha raashina uu bixinayana ma jiro wax ku waajibana ma laha ilmaha yarku la mid yahay marba hadduu da'daa gaadho ruux dad badanoo noocaasina waa jiraan qaybta shanaadi waxa weeye waa ruux kari waaye soonkii ha kari waaye yacni lagama rajo qabo inuu hadda kadib xataa karo awoodo sida ruuxa odayga ah ama islaamta duqa oo kaleeto laakiin aan gaadhin caqligoodii ma tegin yacni da'da iyo duqnimada laba qaybooda qaybi waxa weeyaan caqligii o dhan baba tegayaba ilmo yaroo kale ruuxu noqonaya qaybina waxa weeyaan caqligii ma tegina laakiin ruuxii tabar buusan u hayninoo soonkii baa dhibaya ama ma ahe cudur buusan la awoodi karin oo xanuunsanaya xanuunka uusan la awoodi karin soonka u diidayna rajo lagama qabo inuu ka bogsoodo sida kansarka oo kale cudurro waxaa jira yani inta ibni aadamka hadda ay gaadhay khibradiisu aan rajo laga qabin ruux inuu ka bogsoodo inuu u dhintaba mooyaane haddii marka ruuxu uu soonka awoodi kari waayo wuxuu la awoodi kari waayey cudur aan laga rajo qabin inuu ka bogsoodo wuxuu la awoodi kari waayey da iyo duqnimo ku timid ruuxaasoo kaleeto soonku isagana waajibku maaha waajibku ma aha maxaa yeelay ilaahay subxaana watacala wuxuu leeyahy fattaquu llaha ma staطactum ilahay ka cabsada intaad awoodaan ma awoodi karaan marka laa yukallifu allahu nafsan ilaa wuscaha naf ilaahay kuma kallifo waxayna awoodi kareen yaysan awoodin oo ha laga saamaxo soonkii laakiin waxaa laga doonayaa qoladan dambe waxaa laga doonayaa fidya raashiin bay bixinayaan raashiin bay bixinayaan waa ruuxii da'da ahaa iyo ruuxii xanuunka aan laga bogsoonaynin uu hayay raashiin bay bixinayaan raashiinkay bixinayaanna waxa weeye raashiinka la isticmaalo bariis ha noqdo bur ha noqdo yacni wax sonkor ha noqdo raashiinmada la isticmaalo raashiinka isaga aba wuxuu bixinayaa maalin walba hal miskiin buu quudinaya ruux maalin walba hal miskiin miskiinka waxaa la siinayaa yacni wax u dhigma taqriiban la dhihi karo yacni waa ilaa laba boqol iyo lixdan gram laba boqol iyo lixdan gram macnaha waxa weeye yani maya macnaha waxa uu bixinayaa nus kiilo iyo toban gram nus kiilo iyo toban gram ayuu bixinayaa oo maalin walba laga rabaa nus kiilo iyo toban gram ayuu bixinaya maalin walba waxaa kaloo uu heli karaa inuu raashin ingegan maalin walba bixiyo laga bixiyo waa la heli karaa waxaa kaloo uu heli karaa inuu intuu raashin sameeyo oo uu raashin kariyo uu isugu yeedho soddon miskiin isugu yeedho soddonkaa miskiin raashinka ay hal mar wada cunaan ay ka fulaan kifaayo wey iyadana waa ku filanta adugu ama raashin ingegan bixi oo nuskiilo iyo macnaha waxa weeyaan iyo toba iyo toban giraam maalin walba waxay noqonaysaa marka yani wax ku dhow taqriiban shan iyo toban kiilo iyo waxoogaa gashay ayay noqonaysaa ama meehe intaad raashin weynba ruuxa la qabto oo mar raashin la wada kariyo masaakiinta cunaha la yidhahdo ama meehe maqaayadba raashin ka karsantaha inta la geeyo mid walba macnaha wax wey cunha la yidhahdo soddon ruuxa macnaha waxa wey masaakiina ama sagaal iyo labaatan masaakiin ah sidaas wey yani kolba muddada ay ku dhammaato bisha dadkaasina qoladaas wey qolada lixaad waxa weeye oo ka mida dadka waa ruuxa musaafirka isagoo socoto ah oo safar ku jiro soonkii ku yimi ruuxa noocaas oo kale ah waxaa u bannaan inuu afuro wuuna soomi karaa labadaba khiyaar baa la siiyey haddiise soonku uu dhibayo oo safarta uu ku jiro maalan waxa weeye soonka uu dhibaata ka soo gaadhaysahay waa laga fiixaya inuu soomo laysa min albiri siyaamu fi safar nabigu salawatullahi wasalamu aleyh wakiilaha yani biriga iyo wanaaga kamid maaha adoo socotaa inaad safarto inaad soonto macnaha waa haddii soonku ku dhibayo wey hadduusan soonku ku dhibaynin oo socotadaadu macnaha ay socoto iska raaxa ay tahay maalan diyaarad baad ku safraysaa maalan baabuur baad ku safraysaa maalan yani marka baad ku safraysaa maalan kuma dhibayo hadduusan ku dhibaynin khiyaar baad leedahay ama afur oo gadaal ka qalle ama soon oo dadka la soon oo haddaba iska soon labadaba waad heli kartaa waa ruux hadduu musaafir yahay axaadiis fara badan baana kuso arortay ka toddobaad oo dadka ka mida waxa weeye waa ruuxa xanuunsanaya xanuunku hayo xanuunkiisana inuu ka bogsoodo la rajaynayo kii hore wuxuu ahaa xanuun baa haya rajase lagama qabo inuu ka bogsoodo kaas waan soo sheegnay hadduu xanuun hayo ruuxa oo uu inuu ka bogsoodana ay suurtagal taho rajo laga qabo dhakhaatiirta marka loo geeyo ay yidhahdaan cudurkani daawuu leeyahay suurtagal wey ruuxa inuu ka bogsoodo haddii taasi uu ruuxu noocaya ayadana waxa weeyaan saddex qaybood baa loo kala qaadaya saddex qaybood in uusan soonku dhibaynin culaysna uusan ku haynin dhibaatana ayna ka soo gaadhin cudurku kuma daba dheeraanayo soonka daraaddii cudurku kuma weynaanayo soonka daraaddii kuma dhibaatoonahayo wuu soomi karaa dadku la soomi karaa hadduu noocaa yahay cudurkiisu inuu soomaan waajib ku ah maxaa yeelay soonkaa waajib ah wax hor istaago oo hadda u diidana oo ka hor istaagana meesha ma yaallo soonkaa marka waajib ku ah ka saddexaad waxa weeye soonkii baa dhibaya soonkii waxoogaa culays buu ku yahay wax dhiba laakiin ka soo gaadhi maayo ama xubin u gu'i maayo ama cudurkii ku daba dheeraan maayo ama macnaha uma dhiman maayo laakiin waxoogaa dhib buu ku hayaa oo mashaqo iyo dhibaatuu ka dareemaya ruuxa noocaasoo kaleeta ah ayadana waxaa u bannaan inuu soomo iyo inuu afuro oo dib ka soomo waa u bannaanta ilahi subxana wa tacaala waa ka ayadda qur-aanka ku lahaa yani fi suurati albaqara faman kaana minkum mariidan aw calaa safarin fa ciddatun min ayaamin ukhra ruuxii xanuunsanaya ama safar ku jira maalmo kale ha sooma intuu iska afuro waa xanuunkaasi haddii ay culus tahay inaad la soonto haddii uu soo uu ku dhibayo ha ahaatee dhibaatada ay u dheer tahay inuu ama cudurkii ka bogsooshadiisa laga bogsoodo dibrid dibdhac ku keenayo ama xubin baa u go-aya jidhka ka mid ama meehe ruuxii baaba u dhimanaya inuu afuro waajib wey markaas waajib bay ku noqonay inuu afuro maxaa yeelay ilahi baa subxana wa tacala wuxuu leeyahay walaa taqtuluu anfusakum naftiina ha dilina walaa tulquu biaydiikum ila tahluka naftiina halaag ha ku ridina nafta badbaadadeed waa lagaa maarmaa wey marka ruuxaasi inuu afuro dib ka qaleeyo waa lagaa maarma waajib bay ku tahay markaas ruuxa sideedaadi waxa weeye ayuu dhiiggii xabadaa ku yimid haweenayda noocaasa iyadana soon kama soonku macnaa waxa way soon kama asaxayo xaaraam way inay soonto waxaa la mid ah dhiigga dhagma dhalmada haweenayda umusha bisha ramadaan dhiigga dhalmadu intuu hayo iyadana ma soomi karto bisha ramadaan waa qaybta sideedaad wey maxaa yeelay nabigeena salawatullahi wasalaamu caleyh ayaa sidaa inoo jideeyey sidaas ayuuna macnaha waxa weye haweenka nabigu salawatullahi wasalaamu caleyh u amray inay afuraan laakiin ha afuraan dib bay ka qallayn doonaan goortii macnaha waxa way dhiigu ka go ramadaan ku baxo gadaal dambay ka qallayn doonaan waxaase fiican bisha ramadaanka dambe intaan la gaadhin inay gabadhu soonto oo iska macnaa waxa muddadii lagu lahaa ay iska iska guddo macnaa caaisha radiallahu canha waata odhanaysa yani bisha shacbaan ayuu ugu badnaa soonkaygu sababta oo aa nabigaa soomi jiray yani waxa weeyaan soonkaa nebigu markuu soomo soonkiisaa u badnaa markuu soomo ayaan aniguna macnaha waxa weya wixii waajibaada lagu leeyay ayaan iska gudi jiray macnaa marka inay ku dadaasho haddii ay dhacdo gabadhu intay intay gabadfal shamayso ay waktigii lagu lahaa iyo maalmihii lagu lahaa dibrid ay dibrido oo ramadaankii kale kusoo galo ayadoo kuwii hore lagu leeyay dembi wey toobadkeen buuna u baahanya laakiin wax xoola ah iyo wax raashiinoo ku waajibay ma jiro wax raashiina kuma waajibayo raashiinna lagama rabo maalmihii lagu lahaa uun ha laga helo maalmihii lagu lahaa uun ha laga helo sidaas way macana laakiin raashin ku waajibi maayo hadday khamiis saddexaad kugu soo gasho dembi unbaa sii siyaasan mooyaane laakiin xoola dusha kaama saarna raashiinna laguguma laha sidaasaa raajixa walow culimada qaarkood oo macnaha waxa weeyaan ay khilaafsan yihiin xataa gabadhu haddii ay ayadoo macnaha waxa weeye dhiiggii cadadaa qabto salaada fajarka ilbidhiqsi ka hor hadduu ka go-o maalinta waa lagu leeyahy ilbidhiqsi ka hor haddii iyadoo maanta soo marayd oo uusa macnaha waxa weeyaan caadi ahayd haddii qoraxda oon dhicin ilbiriqsi ka hor uu dhiigu ku yimaadana maalintaasi uma xisaabsana saas wey maana maalintaasi maalin la xisaabsan maa waa inay dib kala timaado qadayso wey maana saas weya marka xaydka lalama soomi karayo dhiigga dhalmada ayaa isaguna lamid waxaan asagu ku jirin dhiigga la yidhahdo yani damulfasaad dhiigga macnaha waxa weeyaan caadada aan ahaynee ka baxsan caadada ee haweenka qaarkood ku dhaca dhiigga noocaas oo kaleeta isaga kuma jiro oo asaga waa lala soomi axkaamta ruux daahir oo kaleetay macnaha waxa way gabadhu leedahay salaada iyo iyada macnaha waxa arrimahaas axkaam gooniyay leedahay waa dhiigga ka baxsan caadadii gabadhu ay lahayd ee zaa'idka ka ah ee macnaha waxa weeyaan haweenka qaarkood ku yimaada istixaabada la yidhahdo ruuxa sagaalaadi waxa weeye ee dadka soonka ka mid ah haweenayda uur kale iyo haweenayda nuujinaysa uur bay leedahay way nuujinaysaa ama way nuujinaysaa ama uur bay leedahay waxayna u cabsanaysaa hadday soonto ama lafaheeday u cabsanaysaa ama ilmahayba u cabso waxay samaynaysaa marka ayaduna waxaa u bannaan inay afurto waxay u bannaan inay afurto laakiin dib bay ka qaldan hadday qadaysana wax yani raashina laguma laha wax raashin a laguma laha sida raajix ee xooga badan wey culimada qaar baa waxay leeyihiin hadday u afurto lafaheeda oo lafaheeday u cabsatay markaasay u afurtay waxba laguma laha raashina laakiin qadihin baa lagu leeyahay haddii laakiin ilmaha cabsi ee u cabsanaysa u afurtay waxaa lagu leeyahay qallana waa lagu leeyahay raashin iyo in raashinkaan soo sheegnay oo kale inay bixisana waa lagu leeyahay laakiin sida raajixa waxa weye ee xooga badan haddii ay lafteeda u cabsatay hadday ilma u cabsataba waa isku mid qallo un baa lagu leeyahay mooyaane wax raashin a laguma laha xadiidka nabigaa kutusaya salawatullahi wasalaamu calayh xadiid anas bin maalik uu warinayo nebigu wuxuu lehy salawatullah wasalaamu calayh ina allaha wadaca can ilmusaafiri shatra salaa wasawma can ilmusaafiri wa can ilmurdici waalxubla ilaahay subxaana wa tacaala musaafirka ruuxa safarta ku jira wuxuu ka dejiyey oo ka dhaafay salaada miskeed salaada misked macnaa waxa weeye yani salaadihii la gaabinayay wey waxaa kaleeto soonka uu ka dhaafay ruuxa musaafirka iyo haweenayda nuujinaysa iyo midda uur kale ilahay soonka waa ka dhaafay macnaha waxa weeye waxaa loo baneeyey inay iska afuraan markay dhibkan ka baxaan ama macnaha waxa weye ay umusho ama macnaha ilmaha ay u cabsanaysaba weynaado naaska ka go-o xilliga noocaas oo kale soomi karayso in ay soontay qaldaysa ayaa laga doonaya sidaas weyaan ka tobnaad oo dadka ka midii waxa weeye waa ruuxa u afura inuu ruux geeriyoonayo badbaadiyo khatar ku jira ruux biyo qaadeen oo kaleeto ayuu u baahday maalan waxa weeye inuu cuno oo cabo oo uu badbaadiyo ruux kaleete naf khatar gashay badbaadadeeda ruuxii u afurana oo inuu afuro mooye si kale uusan ku badbaadin karin iyadana inuu afuro waa u banaan hadduu afurana qadlaa laga rabaa tobankaa qaybood ba dadka u kala baxaan tobankaa qaybood ayaa dadka loo kala qaadi wax lagu leeyahay soon iyo waxaan lagu lahayn wax inay afuraan u banaanto qadla laga doonayo iyo waxaan macnaha waxa weeyaan yani aan afuri karin wax afuri karaya oo laga doonayo yani raashiin uun laga doonayo qada aan laga doonin kulli macnaa waxa weeye intaasa isugu guda imaanaya inta haddaan kaga soo baxno waxaan ku daraynaa insha allahu tacaala soonka sugnaanshihiisa hore waxa ruuxa looga baahan yahay iyo gadaal dambe haddana waxyaalaha buriya oo soonka kaa jebin kara soonka wuxuu u baahan yahay marka hore oo uu sugmayo horta wuxuu ku sugnaadaa soonka ama shacbaan oo soddon bu soddon buuxsanta ama ramadaan oo bishii la arko haddii ramadaan bisha la arko in la soomo waa waajib haddii iyadoo la arag ay shacbaan soddon buuxo noqotona ayadana waa waajib soonka marka waxaa laga maarmaan a marka hore inuu ruuxu niyo la yimaado hadduu soonku waajib yahay sida ramadaan oo kale waa inuu habeenkii ruuxu niyo ku baryo qalbigiisa waa inuu gashado in berri ay soon tahay waajib lagu leeyahay ilaahay dartii uu u soomayo waa inuu qalbiga gashado hadday niyadaa qalbigii ku dhaafto habeenkaas soonkaagaasi khatar buu ku jiraa nabigu salawatullah waslamu aleh wuxuu leeyahay man lam yubayit asiyaama billayli falaa siyaama lah ruuxan habeenkii soonku uusan qalbigiisa ku baryin soon ma laha niyada markaa qalbigaa laga yidhaahdaa oo qalbigaa la geliyaa mooyaane afka lagagama dhawaaqo nawaytu sawma qadim iyo waxyaaladadka qaarkii ay yidhaahdaan wax sharci ma ah wax meel la ku yaalla ma ah niyada la doonaya in lala yimaado waa niyada qalbigaa wey qalbigaaga waa inaad geliso inay berri soon tahay waajibna yahay inaad soontana lagaa doonayo khalaas inta haddaad qalbiga gashato laga bilaabo maqribka qoraxda markay dhacdo ilaa laga gaadhayo waajibna jar intaysan salaadu dilaacin inta u dhaxaysa ilbiriqsi ka mid a haddaad qalbiga gashato inaad berrito inaad soonto waajib ay kugu tahay niyadii waa dhammaystiranta waswaaska kaleo dhan ka bax nawaytu sawma qadin iyo fardan adaa'an iyo waxaasoo dhan macnaha waxa wey wax meel haysta maaha sharciga kuma sugnaa waa bidcooyin gadaal lagala yimid waxaa kaloo iyadana ka mid a acmaasha loo baahaya ruuxa muslimka inuu la yimaado soonka inuu macnaha wax wey suxuurto waa inuu suxuurto suxuurta buu nabigu yihi salawatullahi waslamu aleyh suxuurta baraka ku jirtay bal nabigeenu salawatullahi wasalamu aleyh wuxuu yidhi suxuurtanada iyo suxuurta ahlulkitaabka yahuudiya nasaarada waxaan ujeedaa soonkanaga iyo soonka yahuudiya nasaarada waxaa u dhexeeya suxuurta hiraabta hiraabta hore haddaadan wax cunin soonkaagu wuxuu kaaga ekaanay soonka yahuudiya nasaarada kadib marka waa inaad ka dugdo ood ka leexiso maxaad kaga leexin suxuuro haddaad xataa wax kale aad weydo intaad daqiiqad yar soo toosto afka biyo ku macnaa waxa weyaan waxoogaa biyo cad camtuug hal mar biyo liq wax kale xataa haddaad weydo si aad sunnada nabiga salawatullahi waslamu aleyh u fuliso suxuurtu marka waxay ka mid tahay soomka sunankiisa fiican in lala yimaado ay ka mid tahay waxaa ka mid ah in afurka la dedejiyo afurka in la dedejiyo oon la daahinin soomaalida caadi waxaa waa inay yidhahdaan yani wax weli xaadi baa muuqata xaadi intay saa u fiiriyaan oo qoraxda ku fiiriyaan baa odhanaya xaadi baa muuqata xaada muuqata laysuma dirin laakiin waxaa laysu diray habeenkii mar hadduu dhankaa kasii muuqdo kasoo muuqdo ay qoraxdu kasoo baxdo dhankaa hadduu habeenku idin kasoo galo maalintuna xagga ka daba jeediso qoraxdana ay inay dhacda ku hubsataan afura taas nabigu salawatullahi wasalaamu calayh ummadda barakadeeda iyo fadligeeda wuxuu ku sheegay in suxuurta iyo hiraabtana la dibdhigo afurkana la dedejiyo innagu waynu khilaafsannahay afurkana waa la dibdhigi qoraxdiga inay dhacday la hubo ayaa haddana balukaadaan hubsanna lasii haynaya iska hubso laakiin markaad hubsato hasii daax saasaa hadiga iyo khayrka iyo wanaagku ku jiraa suxuurtana toban saac iyo sagaal saacda la suxuuranayana waxaa ka fiican boqol kiiba boqol waxaa ka fiican inaad aadaanka ku dhaweyso aadaanka inaad ku dhaweyso oo inta la dibdhigi karo hiraabta in la dibdhigo saas weyaan khaasatan yani yani baallaankadaata jadwaladantadaata dadka loo soo qorqoro ee loo soo dhadhajiye xilligaasaa ugu dambeeyo la yidhahdaa qaar badanoo ka mid a waa khaldan yihin wakti badan oo iska ixtiyaada iska qaadanaya marka iska hubso waaguiisan kugu baryin aadaanka wax yar ka hor ama aadaankaba haddii xataa lagugu adimo adoo wax cunaya gacantaada waxaad ku haysa sida xadiidka nabiga saxiixa ku sugan salawatullahi wasalaamu caleyh gacantaada markaa wixii aad ku haysaa dhamee saas weyaan xataa adigoo macnaha gacanta ku haya hadii lagugu adimo xadiid saxiixa nabiga ka sugan salawatullahi wasalaamu caleyh saas weyaan marka in taana la dedejiyo tanna la dibdhigo waa laga maarmaa soonkii markuu kuu guntamo oo sidaasi uu u dhaco waxyaalo badan baa soonka buriya soonka wax badan baa jebiya waxyaalaha soonka jebiya haddaan soo ururino waxaa ka mid a yacni galmada galmada ragga iyo haweenka dhex martahay soonka way jebisaa ayadaana ugu weyn wax soon jebiya soon wax lagu jebiyo dembiga ka dhashaay waxa ugu weyn yacni waxa weye galmada ugu weyn ruuxii marka soomanaa soonkiisu ama waajib ha noqdo ama sunno ha noqdo oo macnaha waxa weeye sameeyo arrinkaa isaga ah sameeyo arrinkaa isaga ah soonkii waa ka jabaya kow ha ka jabee hadduu soonkaasi ramadaan ahaa soon waajib ku ah u ahaa waxaa laga doonayaa arrimo dhowra inuu la yimaado kow horta inuu toobad keeno dembi weyn buu galee inuu toobad keeno kow ta labaad weeyaane waa inuu maalinkii isaga ahaa ee uu fasaadiyey waa inuu dib ka qallayo waa laba ka saddexaadna waxa weeyaan kafaaro adag baa dusha ka saara waa inuu kafaaro gud la yimaado maxaa kafaaro gud u noqon karaya saddex mid ka mid a waa inu la yimaado ta koowaadi waxa wey waa inuu qoor xoreeyo addoon intuu soo iibiyo waa inuu xoreeyo xoolihiisa ku bixiyo addoon lama mahayo hadda ama xoolaba ma haysto ama addoon baadan adduunka ka jirin haddii addoontii ay suurtageli weydo addoontii mu'minadda ahayd inuu xoreeyo waxaa laga doonayaa inuu lixdan miskiin quudiyo lixdan miskiin inuu quudiyo ayaa laga doonaya maya talabaad waxay tahay yani haddii ay- ay addoontii u suurtageli weydo waxaa laga doonayaa inuu soomo laba bilood oo isku xigay laba biloodoo isku xig abuu soomi maalin ka mida hadduu afuro labada biloodoo isku xiga oo maalin afuro udhaxaysiiyo wax alla wixii ka horeeyey uu soomay oo dhan waxa halbacaad lubnisan si cusub buu u bilaabi allahuma inuu sharci cudurdaar sharciga inuu u afuro oo masalan waxa weeyaan maalin ciidaa soo gashay maalmaha ayaamu tashriiq layidhahdaa soo galay yacni waxa weye gabadhii dhiiggii baa ku dhacay sidaasoo kalete inuu u dhacdo oo uu u afuro mooyaane hadduu iska afuro asagoo labadii bilood dhexda kaga jira waa inuu laba biloodoo cusub bilaabo wixii hore dhan waxba kama jiro saas wey laba biloodoo isku xigtu soomi labadaa bilood hadduu awoodi kari waayo oo uu kari waayo waxaa iyadana laga doonayaa inuu quudiyo lixdan miskiin miskiin walbana wuxuu siinayaa qadarkii aan markii soo sheegnay oo ah nus kiilo iyo toban giraam ayuu miskiin walba siinaya ama lixdanka miskiinba intuu guriga raashiin ugu qabto oo u yeedho ayuu hal mar dharjinaya cunto siinaya markaa kadibna waa kala dareerinaya kafaarada kafaara gudkaasi waa looga baahanya towbadna waa looga baahanya almuhim waxa weeyaan ruuxii yani galmo sameeyo oo xaaskiisa ku dhaca maalin ramadaan isagoo sooman yani intaasaa laga doonayaa soonkiisina waa ka jabay haweeneyda haddii iyada uu ninkeedu qasbo oo uu ka tambadiyo ka qasbo ayada waxa weeyaan sida inoo imaan doonta culamada qaarkood waxay leeyihiin soonkii kama jabin qolina waxay leeyihin soonkii waa ka jabay laakiin hal maalin oo qadaan baa iyada laga rabaa waxaa laysla ogolyahay inaysan kafaara ku waajibin saasaa loo badan yahay kafaarada isagay ku waajibtay kuma waajibayso leanna waxa weye waa la qasbaday iyada waa la qasbaday oo waa laga tambatay ninkan kadaata macnaha waxa weeyaan soonkiisa jabiyey e labadii soonba isku daray e yani waxa weeye wax boobay ninkan kadaata wey ninka macnaha waxa weeyaan kafaarada laga doonay waxaan isaga soonka yani iyadana laisku khilaafsan yahay soonka ma jabiya mise ma jabiyo laisku khilaafsan yahay culimada isku diidan yihiin yani hadduu ruuxu biyo iska keeno hadduu biyo iska keeno oo ama haween ha noqdo ama rag ha noqdo yani dhunkashada oo kaleeto maalan taabashada oo kaleeto maalan gacanta biyo laiskaga keeno maalan yani ruuxa hadduu biyo iska keeno isagoon galmo samaynin soonkii ma ka buraya mise kama buraya bacdu ahlilcilmi waxay leeyihin waa ka buraya waa ka buraya maadaama isaga doorashadiisa iyo wuxuu isagu la yimid iskaga keenay galmadii oo kale la macno tahayo soonkii waa ka jabayaa bay leeyihin laakiin waxaa ila xoog badan wallahu aclam bisawaab waxaa ila xoog badan qowlka odhanaya ruuxii biyo ka yimaada laakiin galma aan samaynin inuusan soon ka jabin qowlkaasaa ila xoog badan maxaa yeelay waxaa laysla ogol yahay oo sharcigu baneeyey in yani haweeneyda iyo ninkeedu in ay macnaha waxa weeye ay u banaan tahay wax alla waxaan galma ahayn markay sooma yihiin yani dhunkasho ha noqoto taataabasho kale ha noqoto hawl kale ha noqoto waa u banaan tahay mar hadday taasi banaan tahay wixii ka dhalan lahaa ee biyo iyo imaanshaheedana ayadana waxa weeyaan lama sheegin inay soonka jebinayso haddaan la sheeginna waxa weeyaan daliil bay u baahantay daliil marka cad oo ku cad inay jebinayso soonka uu jebinayo biyaha galma la-aanta yimaadaayo daliil qumani lama hayo sidaa daraaddeed ayaa waxaa leeyahay qowlkaasaad muddaa inuu xoog badan yahay waxaana dooranaya culimo fara badan oo culimada islaamka ka mid ah sheikhulislaam macnaha waxa wey waxaa ka mid ah ibni xasmi iyo sheekh naasir iddiin alalbani iyo rag badan oo noocaasoo kaleeta ayaa dooranaya oo culimada islaamka ka mid ah waana qowl aada u xoog badan wey aahaar aada u fara badan oo salafkii ay kasoo guurinayaanna way jirtaa oo albaani uu soo guurinayo oo ku tusaysa in aysan waysada inaysan jebinayn soonka jebinayn macna ayib waxaa bannaan saan sheegnayba labada ruux ee isqabaayay in ay macnaha waxa weye wixii galmo ka sokeeya inay sameeyaan waa u bannaantay laakiin sharti waxaana ku tusaya xadiisa caaisha radi allahu canha ay leedahay nebiga ayaa idhunkan jiray salawatullahi wasalaamu calayhi isaga oo sooman laakiin bay leedahay caaisha nebigu wuxuu ahaa salawatullahi wasalaamu calayhi nin iska adag naftiisa ka adag ruuxii marka isu cabsanayo oo aan iscerin karin oo laga yaabo inuu simirraxdo oo uu macnaha tii weyna ku dhacay xaaraan bay noqonaysaa marka ta hore xaaraam ka noqonaysa taataabashada hore xataa xaaraan bay noqonaysa limaada lianna waxa weeye min baabi sadi daraa'ic ninkii macnaha seeraha ku areeraheeda ku wareegaystaay wuu ku dhici marka dambe ninka marka ciddaan ishayn karin waa midka caaisha tilmaamayse asaga waxa way marka rabbi isula dhawaana ruuxa laakiin isku kalsoona ishayn karaya iscelin karaya ruuxa noocaas oo kaleeta ah yani labada isqabtaay wixii aan galmo ahayn inay sameeyaan dhib ma laha sidaas axaadiista nabiga ayaa ku sugan salawatullahi wasalaamu calayh waxaa kaleeto iyadana soonka jabiya oo waxyaalaha soonka jabiya ka mid a cabitaanka iyo cunitaanka ama afka ha laga qaato ama sanka ha laga qaato maxaa yeele ilahi subxana watacaala wuxuu leey wakuluu washrabuu xataa yatabayana lakum alkhayt alabyadu min alkhayt alaswadi min alfajri cabba oo cuna ilaa waa berigu idin cadaado waa berku cadaado si fiican u cadaado ood aragtaan yani waxa weye cabba oo cuna buu yo alla subxana watacala uu leey sanka haddii laga qaatana waa la mid oo sanka wixii kaa galo oo gudaha galaay isagana sanka waa jabinaya nabiga salawatullah wasalaamu caleyhi waa ka odhanaya xadiidka laqiiq ibni sabira sabra wuxuu leeyahay wabaaliq fi listinshaaqi ila an takuna saa'iman sandaarsiga biyaha markaad weysanayso aad sandaarsanayso ku xeel dheerow oo sanka biyaha gudaha u geli inaad sooman tahayba mooye oo haddaad soomantaha macnaha sandaarka iska ilaali sandaarso laakiin biyaha ha ku fogeyn ha ku fogeyn haddaad biyaha ku fogeysay ku galaan waxa weeyaan soonka inuu jaba ayaa imaanaysa markaas marka ama san ka qaado ama af ka qaado cunitaan wixii ah oo caloosha gaadhaaya iyadana soonka ugu jabin waxaa la mida cunitaanka iyo cabitaanka oo iyagana soonka jabinaya laba shay ka koowaadi waxa weeyaan waa irbadda laysa siiyo ee jidhka dheefinaysa irbad waxaa jirta cuntada iyo cabitaankaba lagaga maarmi karo oo ruuxa inta lagu duro uusan uma baahanayn cunno iyo cabitaantoona sida faleebadoo kaleeto faleebadoo kaleeto waa nafaqo wey nafaqada irbadda noocaasoo kale cunitaanka iyo cabitaanka lagaga maarmi karayo ayaduna waxay la macno tahay cabitaankii iyo cunitaankii wayna jabinaysaa soonka haddii laakiin irbaddu aysan jidhka dheef siinayn daawo uun ay iska tahay wax dheef oo jidhka ay siinayso oo cabitaan iyo cunitaan lagaga maarmi kara ayna jirin irbadda noocaasoo kalea ma jibinayso soonka irbadda caadi daawada loo qaatoo kaleeto xataa hadduu ruuxa marka irbadda lagu dhufto dhadhankeeda uu cunaha ka dhadhamayo cunaha ata dhadhankeeda hadduu soo gaadho ma jebinayso soonka haddayna marba cunno iyo cabitaan lagaga maarmi karaynin kaasi waa ka koowaad oo ka mida labada shay ee cunitaanka iyo cabitaanka lamida ka labaadna waxa weye ruuxa haddii dhiig lagu duro dhiig baa lasoo qaada maalan dhiigii dhiig bax baa ku dhax ruuxi waa dhiig baxay asagoo sooman dhiig baa lasoo qaaday markaasaa dhiiggii lagu duray dhiig baa lagu shubay ruuxa noocaasoo kale soonka waa ka jabaya maxaa yeelay cunita cuntada iyo cabitaanku sidiisaba waxa ay keenaan ee jidhku ku noolaadaay waa dhiig dhiig bay isu bedelaan dhiiggii oo dhiig ahaanaba haddii jidhka la geliyaayo cuntadii iyo cabitaankiiba isagaaba ka xeel dheer isagaaba kasii xeel dheer sidaa daradeed haddii ruuxa dhiig lagu duro oo dhiig macnaha lagu shubo ayadana soonka waa jabinaysa oo cunitaanka iyo cabitaanka lamid waxaa kaloo iyadana soonka jabiya ruuxu hadduu iska matajiyo hadduu intuu afka gacanta geliyo iska matajiyo iska matajintaasi marka waa haddii uu isagu u qasto iska matajinta way hadduu soo dhaafo muntaga oo ka tambato kuma jirto soonkuma jabayo laakiin soonku wuxuu jabayaa haddii ruuxu uu isagu iska matajin seeba isaga matajin maalan waxa weeyaan calooshuu jijibiyey calooshiisuu jijibiyey oo riixriixay gacantuu maalan afka geliyey wax macnaha uu isku yaqaano hadduu ursado inuu mantagayo uu kas u ursaday isagoo doonaya inuu mantago wax hadduu indhihiisu ay qabtaan uu ka yalaalugoonayo ku mantagayo fiiriyey isagoo doonaya inuu mantago hadduu uu kas isaga mantajiyo soonku waa ka jabay haddiise laakiin mantaku soo dhaafo ka tambato soonku ka jabi maayo xataa hadday caloosha ruux intay wareegto uu mantagi soo qabto mantagaa inaad isku celiso shardi maaha ha iska celin hana iska keeni hadduu isagu iska yimaadaay soon kaa jabi maayo haddaad laakiin adigu sabab u noqoto markaa way markuu kaa jabay nabigeenna salawatullahi wasalaamu calayhi wuxuu leeyahay man daracahu lqayu falaysa calayhi qadaa waman istaqa'a camdan falyaqdii ninkii mantagu soo dhaafaay qada laguma laho soonkii kama jabin ruuxii laakiin yani iska mantajiyaay ha qaleeyo buu nabigu salawatullahi wasalaamu caleyh soonku waa ka jabaye sidaas way macna waxaa kaloo iyadana soonka jabiya dhiigga aan hadda soo sheegnay ee caadada ah ee haweenka isagana ka yimaada iyo dhiigga dhalmada labaduba soonka waa jabiyaan waa xaggan kusoo marnay haddii gabadhu iyadoo sooman uu ku yimaadayo soonku waa ka jabaya xataa ilbiriqsi ka hor afurka ka hor ilbiriqsi haddii dhiiggaasi ka yimaadayo soonkeedi waa jabay soon ma sii wadi karayso maalintaasi maalin u tirsan ma ah inay dib ka qallayso waxaan soonka jabinaynin sida raajixa iyadana xooga badan ruux hadduu istoobo toobinka hadduu ruux istoobo ama dhiig iska qaado ruux dhiig u shubo ama ma ahe ilig ilig iska bixiyo ilig intuu iska bixiyo dhiisa yimaado xubin ka mida dhiisa yimaado haddii ruuxa dhiig laga qaado ama u istoobo sida xooga badan raajixa iyadana waxa weeye inuusan soonka jabin laakiin culimada qaar baa qabaa xadiidka loo daliishada arrintaa iyada culimada qaarkood u daliishadaan ee ah afbar alxaajimu waalmaxjuum kii la toobay iyo kii wax toobadayba waa afuren xadiidkaas waa xadiid saxiixa waa mansuuq waay waa la nasakhay oo xadiis baa ka dambeeyey uu nebigu leeyahay salawatullahi wasalamu caleyh ku ruksaynayo oo ku ogolaanayo in ruuxa haddii dhiig uu iska qaado ama istoobo inuusan soonku ku- ka jabaynin uu ku sheegay xadiidkana waxaa soo saaray daara qutni iyo bayhaqi xaafid bn xajar iyo sheekh naasir idiin albani kulligood waa tasxiixinayaan xadiid xadiidkaasaa marka nasakhay sidaa daraaddeed dhiig layska qaado iyo toobintoona waysada maxaan ujeedaa soonka ma jabinayo cala raajix sida xooga badan aqwaasha ahlilcilmiga marka la fiiriyo waxaa la mid ah taasoo kaleeto yacni wax alla wixii dhiig iska keen oo dhan macna ayadana soonka ma jabinayo waxaan soonka jabinin sidoo kale canuusta la liqay dad far badan oo macnaha waxa weeye soomaalida waxaad arkaysaa yani waxa weeye candhuuftu ay tufayaan candhuuftu ma jabi soonka waxaan soonka jabinin indhakuusha dadka qaar ba macnaha waxa weeye mooda ma jabiyo xataa daawada ruux uu qaadanayo haddiisan cunitaan ama cabitaan noqonin ma jabinayso maxaa yeele daliil looma hayo waxaa u bannaan ruuxii isagoo sooman inuu cunto dhadhamiyo khaasatan haweenkao kaleeto guryaha markaad joogtaan oo jikooyin ku jirtaan oo raashin karinaysaan raashinka waa dhadhamin kartaan intaad dhadhamisaad tufaysaan waa bannaanta laakiin uusan kugu cararin inuu gudaha galo umbaa la diidaya macna way bannaanta midda iyada waxaa kaloo bannaan ruuxu inuu waxyaale uu udgoon uursamo sanka saara waa u bannaanta iyadana soonka ma jibinayso waxaa bannaan ruuxu inuu cadaydo niska hore iyo niska dambe maalintoo dhan wuu cadayn karaa wax karaahaa kuma jirto niska dambaa la iyo cadaygu karaahaya daliilkeedu waa daciif waay waxaa xoog badan inuusan wax karaaha ku jirin waxaa kaleeto u baan u bannaan ruuxa sooman soonka yacni kulaylkiisa iyo oonkiisa wax ka fududeeya inuu sameeyo oo muxuu samayn karaa masalan biyo inuu dusha iskaga shubo inuu qabaysto masalan yacni inuu qabqabow isa saaro oo iska qaboojiyo oonkiiyo wixii saarnaa isagoona cabaynin oo macnaha waxa way cunayn iyadana waa u bannaanta maxaa yeelay nabiga waxaa laga sheegay salawatullahi wasalaamu caleyh imaamu maalik iyo abu daawuud baa waxay warinayaan saxaabada qaarkood waxay ka warinayaan inuu nebigu salawatullahi wasalaamu caleyh uu biyo madaxa iskaga shubayo isagoo sooman oon iyo kulayl daraadii waa banaanta marka mara qoyan intaad qaadato inaad isa saarto oo kaleeto way iska banaanta cabdullahi bn cumar iyo anas ibn maalik oo kaleetaa samayn jiray baa la yidhahdaa oo iyaguna sidaa yeeli jiray marka intaasaa soonka buriya soonka waxaa buriya marka lasoo ururiyo galmada cabitaanka iyo cunitaanka iyo intii la macnahayadee lamidkaayadee sheegnay iyo sidoo kaleeto iskamatajinta iyo dhiigga caadada ah ama dhiigga dhalmada intaasoo soonka jiriya wixii kaleeta ee la yidhaahdo soonka waa jabiyaa taqriiban waa qowl laga xoog badan yahay wey intaas unbaa daliil xoog badan haysata inay soonka jabinayaan intaa lafteeda markay soonka jabinayaan shardi bay leedahay saddex shardi baa lagu xidhaa shardiga koowaad waxa weeyaan ruuxaas cabaya ama cunahaya ama iska matajinaya ee soonku uu ka jabayaay waa inuu shaygan aqoon u lahaa inuu soonku ka jabinayana waa inuu yaqaano cilmi u lahaa asagoo jaahiloon aqoonin oo moodahayaba in uusan shaygani soonka ka jabinin oo hadduu ismatajiyo uusan soonka ka jabin hadduu ismatajiyo soonka jabi maayo isagoo jaahil ah oon garanaynin laba sidoodba jahligu waa ku yimaadaa mid weeyaane xukunkii sharcigaba ma yaqaano oo wuxuusan garanayninba mantagu inuu jabiyo soonka jabiyo ama meehe isagoo ismoodsiinaya in uusan waagii baryin yuu raashinkii cunay inuuna waagii weli beryin buu moodaya guri buu ku jiraa raashinkii iska cunay amin dambuu arkay waagii oo cad ama meehe wuxuu ismoodsiiyey inay qoraxdii dhacday markaasuu raashinkii cunay waa jaahil midka horena xukunka sharcigaa buu jaahil ka yahay labadan dambena waxay jaahil ka yihiin waktigii bay jaahil ka noqdeen intaasoo dhan soonku ka jabi maayo intaasoo dhan soonku ka jabi maayo adilo far badan bay leedahay qur-aanka ka mid a rabbanaa laa tu'aakhidna in nasiina aw akhta'na waxaa ka mid ah xadiidka nabiga salawatullahi wasalaamu caleyh xadiidka cadiy bni xaatim ninkii saxaabiga ah markay aayadda soo degtay xataa yatabayana lakum alkhayt alabyadu min alkhayt alaswad aayaddaas markay soo degtay cuna oo cabba ilaa habeenkii iyo maalintu idin kala caddaanayaan oo labada liilan ay kala baxayaan ayaa wuxuu yidhi ayadaas markay so dhigta waxaan soo qaatay buui laba xadhig laba liilan baan soo qaatay markaasaan barkinta hoosteeda gashaday buui cabaar markaan hurdaba intaan soo qaado oo banaanka usoo baxaan labadii liilan saa isugu fiirin buui midna waa madow yahay midna waa cadyahay markay ii kala cadaadaan oo kala garto inuu kana midabkiisu cadyahay kana midabkiisu madow yahay umaan rabaa buui inaan cuntada iska joojiyo suu u waday u waday u waday laba liilan oo dhuudhuuban goorbay kala caddaan waa goor macnaa waabarki waagii uu beriyey oo qoraxdii baa soo dhudhaaye sidaasuu sameeyey waagii markuu baryey buu nabiga u yimid salawatullah waslamu calayh markuu nabiga u yimid bu nabigu wuxuu ku yidhi salawatullahi wasalaamu calayh barkintaadu waa ballaadhantaada ku barkintaadu way ballaadhanta macnaa wuxuu ka wadaa barkintaada waabarkii ilaa waxaa laga waday labada liilan habeenka liilankiisii iyo maalinta liilankeedii labadii liilan barkintaada ay hoos galeenee wada qaaday aleelaha waa barkin ballaaran buu nabigu ku yidhi salawatullah waslamu alayh macnaa waa la kastamay markaasaa nabigu wuxuu ku yidhi waxaa laga wadaa habeenka mugdigiisa iyo maalinta cadaanteeda laga wadaa labada liilane laba xadhigoo yar yaroo barkinta hoosteeda gelaya lagama wado maclushaahidku waxa weeye ninkaa saxaabiga ah subaxnimadii buu raashinka cunay markuu nabiga u yimid nabigu muusan ku odhan salawatullahi wasalaamu calayh soo celi maalintaa iyada ah eed raashinka cuntay maxaa yeelay jaahil baayo xukumkuusan garanayay xukumkiibuu garan waayey soonka lama soo celinayo marka waxaa ka mid a xadiidka ay warinaysa asma bint abibakr waxay leedahay waktigii nabiga salawatullah wasalaamu calayh ayaa maalin maalmaha ka mida waxaan moodnay inay qoraxdii dhacday markaasa waxaan bilaabnay inaan raashinka cunno markaan raashinka cunnay kadib baa waxaan aragnay qoraxdii banaanka taalla mayna sheegin marka inuu nebigu amray inay maalintaas soo celiyaan bal curwa wuxuu leeyahay lama amrin inay maalintaas soo celiyaan marka ruux hadduu jaahil yahay xukunka sharciga garanaynin waktiga uu ismoodsiiyo sidaa uu raashinka ku cunaay soonku ka jabi maayo ayib ta labaad waxa weye shardiga labaad inuu ruux usiisan yahay markuu ismantajinayo ama raashinka cunayo ama haweenta uu galmoonayo ee soonku kaga jabayahay waa markuu isxusuusan yahay hadduu ishaldaamo oo isagoo moodaya inuusan soomanaynba uu raashin cuno inuu afuran yahay isagoo ismoodaya hadduu haweentiis u galmoodo hadduu iska matajiyo wax soon oo ka burayo ma jiro kama uu burayo waxaa kutusaya xadiidka nabigeena salawatullahi wasalaamu caleyh uu leeyahay من أكل من نسي وهو صائم فأكل وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه نينكي اسموتية سوى صوما أو إسهال ماما أو عنا أو عبا صوم كيسا مالنتا هذا ما يسترمو هذا ما يسترتو إلهي با عنتسي قودي أو عبي يعني وحويان عبي تنسي إلهي با ورابيي أو عنتسي صوم كيسا استقام يسترتو من النبي صلى الله عليه وسلم laakiin markuu ku baraarugo oo isxusuusto waa inuu daayo ruuxii arka ruux sooman oo ishalmaansan oo raashin cunaya ama cabayana waa inuu baraarujiyo oo yidhahdo war jooji war soomaali soomani waa inuu xusuusiyo soomaalida waxay yidhahdaan waa loo aamusaa waa loo aamusaa w hadhargo ilahay baa cunto siiyey hadharga maaha watacaawanu cala albiri wataqwa wey isu kaashada wanaagga iyo biriga isu kaashada walaalkaa oo macnaha waxa weye soonkiisii khatar u jira markaa arag waa inaad uga digto war jooji waa inaad tidha xusuusiso wey maanaa sidaas weyaan shardiga saddexaad waxa weeyaan ee ruuxa waxyaalaha hadduu la yimaado soonku kaga jabayahay waa inuu mukhtaar yahay waa in macnaha waxa weeyaan isaga ikhtiyaarkiisa waxaan ku sameeyo haddiise lagu qasbo soonku ka jabi maayo mansagii baa lagu qasbay cunitaankii baa lagu qasbay cabitaankii baa lagugu qasbay galmadii baa lagugu qasbay haddayba qasab ku timaado adiga khiyaarkaada aadan kula imaanin haddaad la timaado xataa waxa wey soonku kaa jabi maayo